بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد آن إلهي تبارك وتعالى يا مهضلة إلهي نوافجين مجلسك علمك ذكرك إلهي حسك إلهي دل حسيه subxaanahu wa tacaala yani qofka majliska ilaahay lagu xusayo ilaahayna tabaaraka wa tacaala agtiisa ayuu ku xusaa waana dee meelaha dunuubta lagu dhaafo yani xalqadda dikriga ilaahay ama dee majliska ilaahay lagu xusayo ee cilmi iyo khayr lagu sheegayo wax ka khayr badan walaalayaal ma jiraan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxaa ka ansaxay inuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam inna lilaahi tacaala malaa'ikatan sayaara ilaahay wuxuu leeyahay malaa'ig sayaara sayaaxina malaa'igtaasi way soconayaan malaa'igtaasi waxay raacraacaan meelaha digriga iyo ilaahay lagu xusayo ayay raacraacayaan markii meel ilaahay tabaaraka wa tacaala lagu xusayo dikrig ilaah yaallo way fadhiisanayaan markaa ilaahayna da wuu xusayaa naxariis baa daboolaysa ee malaa'igtii baa fadhida dunuubtoodana waa la dhaafay ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiye khayrka iyo taqwada ilaahay ilaahay tabaaraka wa tacaala hayna waafajiye mawduuceenna ama muxaadaradeenna waxay ku saabsan tahay cilmiga iyo dariiqa loo marayo waayo dee cilmigu waa wax qofku dee uu baranayo qof kastaa dee sida qaalibkaa hadaf buu leeyahy horta qofku waa inuu hadaf leeyahay qofku intuu fikiro waa inuu dee naftiisa la xisaabtamo u yidhahdo hadafkaaga waa maxay yacni hadafkaaga waa inaad mar kastaba qofkii cilmi doonaya ama dee waxbarasho hadafkiisuu yahay ama ajantiisuba uu yahay inuu cilmigii naafica barto kow horta cilmigu waa cibaado waa inuu qodobka qaato alcilmu cibaadatu qofkaa doonaya inuu wax barto ee dee hadafkiisu yahay waxbarashada waxaa loogu bushaarinaya cilmigu waa cibaado cilmigana mar kasta waxaa loola jeeda cilmigii sharcigaa cilmigaa la ammaanaya ee kitaabka iyo qur-aankuba ay ammaaneen ee sunnaha rasuulka lagu ammaanay aqwaashii saxaabadii iyo salafkii lagu ammaanay mar kasta ka la ammaanaya waa kaa shareecada cilmigaa sharciga ayuunbaa dee aad u ammaanay oo mar kastaba innamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun mar kasta cilmiga qur-aanku ammaanayo ama sunnada calayhi salaatu wasalaam uu ku ammaanayo man salaka dariiqan yaltamisu fiihi cilman qofka maro dariiq isagoo cilmi raadinaya ilaahay inuu u sahlo dariiqa jannada marka cilmiga la ammaanayaa waa cilmigaa kitaabkii sunna waa cilmigaa sharciga ah kala ammaanaya waa qodob marka waa inaad ogaato cilmigan sharciga dhiganaysa inuu cibaadaya kaasi waa qodob waxaad ogaataa cilmigu inuu cibaadaya sida dee qofku uu cibaadaysanayo ayaa qofkaa kitaabkaa ku taxan ama casharkaa dhiganaya ama macadkaa sharcigaa dhiganaya culumtaa shareecadaa dalbe ama dee kuliyadii shareecadaba dhiganaya waa cibaado ku jira taasi waa qodob alcilmu cibaadatu cilmigu cibaado marka maxaa lagaa doonaya ina waa cibaadada ku jirtaa kow ikhlaasu niyati lilahi jala wala dardaaranka ugu horeeya camalkaagaa ilaahay daraadii ha ka ahaa sumcad iyo kursi inaad ku hesho iyo manaasib inaad ku gaadho iyo ri'aase iyo inaad atbaac yeelato iyo in lagaa dambeeyo iyo in la yidhaha magaaladiiba u qabsada iyo waxaynu qofku iska ilaaliyo shaydaankunoo dee waa cadow marka ilaahay daraaddii inaad cilmiga u barato qaala tacaala wamaa umiruu ilaa liyacbudu allaha mukhlisiina lahu diin xunafaa wamaa umiruu lama farin inay ilaahay caabudaan buuya mukhlisiina lahu diina ilaahay jalla wacala iyagoo keligii diinta u geliyo mukhlisiina lagu leeyahay ikhlaas xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam inama alacmaalu binniyaat camalku ama acmaashu waxay ku xidhan tahay niyada ayay ku xidhan niyadu niyadaada hagaajiso cilmigu weliba hadduu ikhlaasu niya waayo dee waa halis cilmigu hadduu ikhlaas waayo xataa waad ku halaagsamaysa hadduu isleeyahay ama dee magac ku hel ama adduunye ku gaadh ama wax dee liita uu ka tahay ujeedadiisu iyo wuxuu cilmiga u baranayaaba ama qaradkiisuba uu yahay dee istusnimo uu yahay ama ay arkaayu yahay walciyaadu billaah qofkaasi markaa uu ku halaagsan xadiiskii rasuulka calayhi salaatu wasalaam niyadu dee inay halis tahay xadiiskii waxaa ugu horeeya saddex rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay saddexdaa waxaa ku jira ninkii cilmiga bartay iyo qur-aanka markaasa la odhanaya ka waran qur-aankii iyo cilmigii markaasuu odhanayaa waan bartay tacallamtu lcilma ee adiga daraabaan qur-aankii u dhigtay qara'tu lqur'aan waxaa lagu odhanayaa kadabta waxaad qur-aankii iyo cilmigii u baratay si lagu yidhaahdo waa caalim ama waa qaaribaad u baratay waqad qiila waa lalagu yidhi kadibna waa la camrayaa wejigiisa la jiidayaa uma ila annaar walciyaadu billah naarta ayaa lagu tuuray waa khatardeeda markaa niyada inaad hagaajisaa waa matlab sharciya qofka dee waxaa laga rabaa niyada inuu ilaaliyo waa muhiim jiddan alihtimaamu binniya walaalayaal ilaahay hayna waafajiyo niyada in aada loo ilaaliyo ninkaagaa kitaabka sita ee qur-aanka dhiganaya ee cilmiga sharcigaa dalbeeya kutubta sita ka warran haddii waxayna ku halaagay naar haddaad ku gasho ka warran walciyaadu billaah marka ilaahayna waa fatiyo markaa niyadii mar kastaba niyadii xataa dee dawey u baahantay kolba niyadii inaad naftii xisaabo haddii kale naftu way goosanaysaa inaad ilaaliso ilaahay daraaddii inay kaa tahay sumco iyo ri kolba xataa waxbaa kugu soo dhacaye ducada inaad badiso ardayga waxaa laga rabaa mar kasta inuu ilaahay magan gala de hataa de ilaahay o ilaali ilaahay o xafid inaanu ilaahay de ilaa nafsika darfata cayn ilaahayoo nafteeda haygu sii dayni taasi waa qodob ikhlaasu niya lilahi jala wacala walihtimaamu biniya niyadii in la soco kaasi waa qodob khayrka adduunye khayrka aakhira loo helay qodobka labaad iyaduna muhiim tahay mutaabacada rasuulka calayhi salaatu wasalaam maadaama ikhlaasku ku dadaalayo waxaa shardi ah camalkaagan ama waxaan aada samaynaysaa ama shaqadan aada samaynaysaa rasuulku ma la yimi mise lamu iman calayhi salaatu wasalaam camalkan aada samaynaysaa yaa sameeyey camalkan aada samaynaysaa maxaa u daliilaa rasuulku ma sameeye horta waxaad samaynaysaa waa su-aal muhiima aag cibaadaad samaynaysaa tallaabaad qaadaysaa dacwad baad samaynaysaa camal baad fulinaysaa shaqaad qabanaysaa wixii dee diinta la xidhiidhay weliba inaad tidhaahdo rasuulku horta ma sameeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi mise rasuulku muusa in markay tahay bishu intaay tahay in waxay waxaa la xuso la sameeyo waayo maxaa u daliila dadku isku khilaafilaa waayo maxaa u daliila in la dhigo xafladda nooca iyo noocaasa israag iyo micraajkii baa la xusaya waayo taariikhda maxaa u daliilo waayahay eg qofki inuu ilaahay ka cabsado dee inuu su-aal isweydiiyo waxan maxaa u daliilo waaye xuskaasaa la dhigaya ma waxaasaa loo dabaaldegaya waxaasaa la qabanaya waxaasaa dhacaya waa la xusaya waayo maxaa u daliilo waaye maa daliiluka ta kale de waana lagu weydiin doona qiyaamaha marka qofku camal kastaad samaynayso ama wax kasta taageerayso ama tallaabadaad qaadaysaba inaad tidhahdo maxaa u daliilo yacni maa daliiluka rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii caaisha man camila camalan qofka sameeya camal laysa calayhi amruna fa huwa rad man axdatha malaagta qofka ku soo dara diintayada shareecadayada waxaan sugnayn maa laysa minhu waxaan dee daliil sharciya loo hay malaag tallaabaha qaadin ilaa inaad tila talo maxaa u daliila ma waafaqsan tahay sunnadii rasuulka mise ma waafaqsana sunnadii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu halkaana qofka waxaa laga ilaalinaya waxa bidcada la ydhaha weliba bidcadu dee diintay taabataa maaha umuurta adduunyada umuurta adduunyadu waa xalaal kolba dee wixii maalin kasta technolojiyada xataa way isbedelasa idinka arkayo maalinba dee waxbaa soo baxaya waa xalaal ilaahay baaba dee inoo baneeyey adduun aynu ku ku raaxaysano laakiin wixii cibaado ah ama wixii qofku ilaahay ugu dhawaanayo dee cibaado ah baabulcibaada waxaa laga qaata shareecada laga qaata ama kitaabka iyo sunnada rasuulka calayhi salaam marka walaalayaal kaasina waa shardi ka mida shuruudda qabuul lcamal camalka waxaa lagu aqbalaa ikhlaasu niya lilahi jala wacala iyo mutaabacatu annabiyi calayhi salaatu wasalaam labada niyadana ilaali ilaahay daraadii tallaabadaada ilaali camalkaad samaynaysana waxaad waafajisaa walaalayaal sunnada iyo shareecadii rasuulkeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayh taasi waa qodob muhiima qofka ardayga ah tala- ee dardaaranka labaad kun salafiya ardaygu waa inuu dhigto caqiidadii salafkiisa dhexa yani kun salafiya ay fi lcaqiida waalcibaada waalsuluuk abwaabtii diintao dhan saasa loo jeeda ilahay ka cabso waa inaad raacdo caqiidadii salafkii saalixa ahaa waayo salafkii saalixa waa saxaabada taabiciinta atbaaca taabiciinta raac sidaan soo sheegnay inay diinta waxbaha ku soo daray bidcadana ka fogow kaalmuctasilati waaljahmiyati waalashcariyati wasuufiya firaqa lumay walciyaadu billah iska ilaali kun salafi inaad raacdo wixii saxaabo ka soo arooray wixii taabiciinta ka soo arooray wixii aahaara ee suwaarida soo ansaxay wixii ansaxay dee saxeexa bidcada iyo firaqa qadariyada muctasilada jahmiyada khawaarijda shiicada rawaafida firaqa lumay ee kutubta caqiida lagu sheegana iska ila waxaad raacdaa madhabkii salafkii saalixa ee hore raac dariiqadoodii iyo tafsiirkoodii fahamkooda kaasina ardayga oo lagu bahay marka ardaygu inu shilaaliyo weliba dee caqiidadu way khatar badan tahay ninkaa wax ninkaa wax qarxinaya dee aayad qur-aan u akriyay qaala tacaala in ilxukmu ila lilah waman lam yaxkum bima anzala allah faulaa'ika hum lkaafiruun intuu cid kasta gaalaysiiyo uu dee aayaddii meel aan meesheedii ahayn intuu dhigo ayuu si qaldan u fahmayey laakiin hadduu tafsiirkii sax lahaa qaadan lahaa dee dad kale muu halaagin lafiisana muu halaagin marka walaalayaal qofku inaanu ka bixin tafsiirkii saxaabadii iyo tafsiirkii saxda ahaa inuu qaato tafaasiirta qaldana tafaasiirta shiicada tafaasiirta khawaarijda tafaasiirta qaldan inuu iska ilaaliyo taasi waa muhiim ardaygu inuu muctaqadkiisu sax yahay kun salafi qodobka saddexaad mulaasamatu khashyat illaahi jala wacala ardaygu inuu laasimo khashyada ilaahi daahirkiisa iyo baadinkiisuba alla ka cabsiga inuu shacairta islaamka ilaaliyo inuu sunnada muujiyo inuu sunnada ku dhaqmo inuu sunnada maarag dadka ugu yeedho fi siri waalcalani sir iyo calanba inuu sunnada rasuulka ku dadaalo salawaatu ullah taasina marka inuu ilaahay ka cabsado iyo khashyada ilaahi jalla wacala ardayga khafdu aljanaax waxaa laga rabaa ardayga inuu mutawaabic yahay inuu iska ilaaliyo kibirka iyo khuyalaaga iyo isqaadqaadka iyo waxyaabaha xun oo dhan inuu iska ilaaliyo ardaygu inuu dulqaato inuu sabro inuu xaqa u tawaaduco rasaanada iyo deganaanshaha inuu ku dadaalo cilmigu dee waa sharaf sharafta cilmiga inuu ilaaliyo inuu iska ilaaliyo ardaygu weliba kibirka waxa la dhaha inu iska ilaaliyo yacni waa daa-un ardaygii cilmigiisi dilaysa marka taas inuu ardaygu iska ilaaliyo alkhuyalaa walkibriya inuu ku dadaalo khafd iljanaax watawaaduc waa min simaati aalib ilcilm ardayga waxaa lagu yaqaanaa inuu tawaaduca iyo isdhudh isdhulka uu isdhigo uu noqdo daliil ilaa cilmigii uu xambaarsan yahay dadka kelmad fiican kula hadlo hadday ku gafaan iska dulqaata kelmadiisu ay fiican tahay wa quuluu linnaasi xusna weliba ardaygu kelmadiisu inay fiicantahay dadka uu kula hadlay ila dee wuxuu xambaarsay cilmiga markaa taasina ardayga waa laga rabaa inuu kibirka iyo khuyalaagana tuuro khafdu ljanaax watawaaduc ku dadaalo u noqdo qof dee waqaar iyo sakina alqanaaca waxaa laga rabaa ardayga altaxalli bilqanaaca inuu ku sifoobo waa xilyatu daalib alcilmi inuu ardaygu qanacsan yahay waxaa ilaahay ku siiyey waxaa ku jirta xikma rabbaaniya qof fadha ilaahay ugu siiyey xikmad ilaahay baa ku jirta xikma baaliqa baa ku jirta waxaa laga yaabaa intaa haddii lagu dhaafin lahaa ama inaad xadgudb lahayd ama wax kalaba aad ku dhici lahayd qofba adduunyada in buu ilaahay ka siiya qof baa qaniya qof baa faqiira qof baa dhexdhexaada xikmada ilaahay baa ku jirta alxikma albaaliqa baa ku jirta adigu waxbaad jeceshahay waxaaba laga yaabaa inuu kuu shar badan yahay wacasaa an tuxibuu shay-an waxa laga yaaba inaad wax jeceshahay waase haddana waxa laga yaaba inuu kuu shar badan yahay waxa laga yaaba inaad wax karaahiyeysato waxaaba laga yaaba inuu ilaahay baa og inuu ku khayr badan yahay laga yaaba wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun ilaahay baa wax og idinka waxba ma ogin ilaahay baa og marka waxa dee marka waxaa ilaahay ku siiye adiga ilan xikmad ilahay baa ku jirtee waxaa ilaahay ku siiye wayn isku qanacdo walaalayaal wallahu yaclam wa antum laa taclamuun ilaahay baa og xataa adiga laftaada waxaan ku khayrka badan ilaahay baa og waxaanaad ku jirto waxaa laga yaaba wax kaleba ilahay inu kaa ilaalinay qofba dee ilahay wax buu qadaray intaa uu nool yahay waa muhiim qanaacadu inaad iska qanacsan tahay waxaa hadda ilahay kusiiya adiga ila qofba meel bay u maraysaa waagaa baryay iyo habeenkaasi qofba meel bay u joogtaa iska qanaca daba xaaraanta iska ilaali qanaacadu dee markaa qofku markuu iska qanacsan yahay xaaraanta uu iska ilaalinay inuu yidhaahdo niyo waxmaad heshid sow kuwa dadku waa hormareen maxaa adiga ku haystaa adiga halkee lagaa haystaa adigu halkeed ka cabsilan tahay xaaraan bu markaa ku dhacaya dee maxaad ka cabsilan waa xikmad ilahay baa ku jirta haddaanad waxba hayn xikmad ilaahay baa ku jirta alxikma albaaliqa lilahi jala wacala dadka qaar baa jira xanuunsanayo dhakhtarka yaalloon caafimaad baahinba adigu waxaabad ka sheekaynaysaa dee waxyaabo kale dadka qaar baa lagu odhanayaa labada keliyood boo la maydhaa qaar baa lagu odhanayaa naqaskiibaa dee waxbaa oxygen baa loo iibinaya dee hawadaasba dee maarata labada sanbab baa laga bedelaya qofba meel bay u maraysaa adduunyada waxaa ilaahay ku siiyey weliba qofka dee ardayga iyo qofka muslimkaaba inuu iska qanco xaaraanta iska ilaali xumaanta ka fogow mushtabihaadka wixii la yidhaha talooma xalaalba taloomse waa xaaraan iska ilaali waxa dadku hayaan indhahaaga ha u taagin balaan aalma noocaas u wataa oo nii maanta kii u dambeeyey wataay waxba ha eegi kii u dambeeyey hadduu wato waxba kaama gelin waxaa ku anfacaya dee adiga waxaad gacanta ku haysata ku anfacaya alqanaaca ina qofka walaalayaal waala weliba dee ardaygana maadaamuu ardayga yahay wax badan buu dee dadku wuxuu arkaya qofkaa dee kitaabka sitee xalkada iska fadhiya dee dadkuna waxaa laga yaabaa aqal bay dhisayaan baloor bay jeexayaan markaa ardayga dadka qaar ba ku odhanaya niyo hebel uu foororaayo dee hadduu foororo so wax ma dhiganayo dadka qaarba dadka qaarba u haystaa inay dadku gebigiisba kaa horeeyaan ani hay halkee laga haystaa dee cilmi buu dhiganaya ma meel baa laga haystaa waxbuu dhiganayaa adduunyadana w insha allahu tacala ilaahay baa u furi doona ninkaa kitaabkaa dhiganaya ee casharkaa dhiganaya ilaahay ku xidhan ilaahay ma dayacayo jala wacala ilaahay baa dee waad arki doontaa biri isagoo ilaahay subxaanahu watacala ummaduba ay daba yacayso walaalayaal qanaacada in ardaygu u qanacsanaado xusnu samti ardaygu inuu ku sifaysnaado inuu aamusnaado waa muhiim ardayga waxaa laga rabaa hadalka badan inuu joojiyo qofka ardayga ah xusnu samti mar kastaba aamuskuna mansamata naja rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qofka aamusaa u badbaadaa qofka iska aamusan sida boqolkiiba boqol u badbaada qofka kow horta muxaram oo dhan uu ka badbaaday xantii namiimadii baantii iftiraagii buhtaankii wax badan buu ilaahay ka badbaadiyay carabkuna dee waa shar wax badan ayuu ilahay qofka iska aamusa waa muhiim rasuulkaana dee soo ururiyo yidhi qofka aamusaa uu badbaadaa waa xadiis saxaax man samata najaa man sakata najaa waa dee waa xadiis saxiixaba waa xasan qofka aamusaa uu badbaadaa ka carabkaaga waa iska koobaysaa wixii ku anfacayana dee xadiiskii saxiixa ah man kana yuminu billahi walyawmi alaakhir haye man kana yuminu billahi walyawm falyaqul khayran haye aw yes ama khayr ku hadal haddii kale iska aamusa waaba dee waa min jawaamici lkelim salawaatu llahi wasalam rasuulkeena waxaa la siiyey jawaamicu lkelim qofka ilaahay rumeeyo qiyaamahana rumeeyo ama khayr dheh ama iska aamus shabtaadaba iska iska aamus dadku waa yidhahdaan maxaa haysteen maxaa kaa galay iska aamus way fiicanta qofku u badbaaday xusnu samti ataxalli bilmurua muru'adu waa sharafta wax allaala wixii makaarim alakhlaaq in ku sifuuyo akhlaaqdii fiicnayd kow ardaygu wejigiisu inuu furfuran yahay dalaaq ardayga waxaa laga rabaa inuu wejigu furo waa dee min asadaqati waxaa ka mid a sadaqada dalaaqatu wejigaa furfurani waxay ka mid tahay wax laga rabaa ardayga wa ifshaau salaami salaatu inuu qoro qofku arkaba uu salaamo waa akhlaaqda fiican wa taxamulu naasi dadka u dulqaato hadday ku jeedhaan iyo haddii ay maaragta wax kugu dhuftaan inaad iska dulqaado walanafa inuu iska ilaaliyo anafada iyo inuu waa dee santaag inuu iska ilaaliyo haddii dee ama dee cilmi u siyaado ama maal u siyaado inuu maaragtay dadkaba dee muraayadaha ka talaacdo inaanay ahayn inuu dee iska dulqaato iska dego washahaama geesinimo khilmadii xaq ahayd sideedu sheego war ilaahay ka cabso waxaa samee beentana iska daa ilahay ka cabso sha waa muhiim shahaamadii dee dhiiranaad isagoo wax tacasub ah iyo qabyaalad iyo dee wax umuurtii dee jaahiliyada isagoo iska ilaalinaya laakiin dee xaqii buu sheegaya war waxaana iska daa war waxaana sama wanaaggan uu faraya xumaantana uu ka reebay waa geesinimo inuu yidhaha war waxaasina waa macruufa samee dee waxaana iska daa ilahay ka cabso waana dee berta meesheeda ay taagan tahay inuu ku yidhahdo halkaa uu taagan yahay fi siri walcalan waa geesinimo waa muhiim qofka dee xaqa sheega yidhahda war waxaasina waa baatil waxaasina waxaas waa khiyaama iska daa waxaana ku dadaal wala markaa waa muhiim ardaygu wax allaala wixii makaarim alakhlaaq akhlaaqda fiican in lagu sifoobo ardayga waa laga rabaa waana shay muhiima alicraad can majalisi laqwi waxaa laga rabaa ardayga inuu ka jeesto majaalista laqwiga meelaha goobaha la isugu imanayo ee dee wax faa-iidaa aan lagu iska faa-iide adduunyo haddaanu ka helin ama faa-iide aakhira haddaanu ka helin iska daa faa-iide adduunyo dee hadduu qof ay ballansan yihiin ama wax kala iibsanay adigu dee barnaamijku halkaa ka leeyahy dee uu tegi karaa barnaamijkiisa ama adduunyaba ha ahaato ama dee aakhiraba wax dee qof wax anfacayo wixii ku anfacayo ku dadaal xadiiskii saxiixa ixris calaa maa yanfacuka rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaad ku dadaashaa wixii ku anfacay wastacin billaahi ilaahayna waxaad weydiisataa inuu ku gargaaro waa muhiim ducadu istacin billahi waa ducadku ilaahay waxaad weydiisataa waxanaad ku dadaalaysa inuu ku waafajiyo camal baad doonaysaa shaqaad doonaysaa xalaal baad raadinaysaa xaaraanta ayaad iska ilaalinaysaa ardaygu inuu xalaasha cuno xaaraantana iska ilaaliya wuxuu ku dadaalayaa inuu ilaahay weydiisto ilaahay ku gargaar xalaal baan raadinaya ilaahay waafaji ilaahay xaaraantana iska ilaalinayaa ilaahay waafaji wastacin billaahi ilaahay waxaad weydiisataa inuu ku gargaar walaa tacjis caajiskana iska daa wahsiga iyo caajiska iska daa waa muhiim caajiskuna dee qofku dee wax xarakaadsamama samaynaya weliba dadkeenna waxaa ku badan caajiska iyo wahsiga oo dee maanta dhan buu dee maaragta wahsanaya waa ceebbu rasuulku wuxu uhi ilaahay dadaal waxa ku anfacaya hana caajisin ilaahayna waxaad weydiisata inuu ku gargaaro hana odhanin low fa ina low taftax camala shaytaan low haddaan waxaa samayn lahaa haddaan dhoofi lahaa haddaan halkii tegi lahaa low haddii waxa waxaan berigii samayn lahaa fa ina low taftax camala shaytaan low waxay fatax camalka shaytaan waa xadiis saxiix waa xadiis weyn dee fa ina low taftax camala shaytaan ha odhanin low dadaal ducayso caajiska iska ilaali low iska daa low haddii dawoolna haddii maanta la taagay shalay way tagtay iyadu shalay soo ma ahayn arbaca way dhammaatay khamiistii baa dhammaato caawa jimce mar haddii maqribka dee la tukado caawa jimce maalintii khamiistii iyo shaqadeedii iyo camalkeedu way dhammaatay maanta laga bilaabo dadaal wixii horena dee ilaahay ba waxay noqonaya ilaahay ka cabso dadaal marka taasina inuu iska daayo meelaha laqwiga inuu ku dadaalo waxa ku anfacaya inuu ardaygu iska ilaaliyo qaylada alicraad can ilhayshaat waa meelaha dee weliba waxay dee dhaawacaysa adab alab qofka dee ardaygu inaanu qaylo badnayn ina ankara aswaati lasuuq lxamir waayo ankara alaswaat la sawt lxamd marka hadalkaaga iyo codkaaga hoosu weligaa ha la odhan ma ninka qaylada badan meel kasta ka qaylanaya meeshuu fadhiistaba la odhanayo kii qaylada badan waa ceeb marka qaylada faraha badan iska daa hadalkana hoos baad u dhidaysa rifqiga ardaygu inuu ku dadaalo ataxallii bisifat arifq ina allaha rafiiqun yuxibu arifqa ilaahay waaba rafiiq fii afcaalihi markaa rifqigu hadalkaagu inuu yahay mid rifqi ku jiro kelmadda adag iska dah waayo kelmadba kelmadday ka adag tahay alkalima aljaafiya ee ama dee qofkii dhaawacaysa qalbigiisa ama qalbigiisii xaganaysaba ama qalbigiisii waxyeelaysaba iska daa waayo khitaabkaa hadalkaa dabacsan nufuusta xataa nufus nafta xataa qofka yaro buudsaniyo qofka yaro kakaniyo qofka ama wax ku jiraane way qahuujinaysa kelmadaa fiican waxna waad u sheegaysaa si fiicanna waad u sheegaysaa marka waa inaad ka fikirta xataa waxaad ku odhan lahayd waxbaha degdegi haddaad tiraaduu yaro boodsan yahay waxaad ka fikiraysaa qaabkaad ugu sheegi lahayd hadalka laguma degdegaba waxaa laga fikiraa qofka waxaad ku odhan lahayd waa muhiim rafdigu weliba kelmadda fiicani qofka raad bay kaga tagtaa boqol kiiba boqol raad bay kaga tagtaa ninkaa kelmaddaa fiicanaad ku odhanaysa ad agmarayso waxaa laga yaaba inay raadayso ardaygu waa inuu rafdigiiso ata'amul degdega inuu iska ilaaliyo waxanaad akrisanayso ama casharkan aad dhiganayso waxba ha degdeg waayo degdegu ma fiicna waa ina casharka ama kitaabka ama waxaa lagu sheegaya mar rasuulku calayhi salaatu wasalaame markuu hadli jiray kelmadda saddex jeer buu ku celcelin jiray kelmadda saddex jeer buu ku celcelin jiray calayhi salaam eg yacni hadalka mar laba xataa qofka duca ku idhahda jiraa iigu celi kitaab baad akhriyaysaa marbaad sidaa isha u maraysay mar labaadna akri waxaa laga yaaba in wax ku dhaafeen mar saddexaadna akri waxaa laga yaaba in wax ku dhaafeen culammadu waxay idhahdaan man ta'ammala adraka man ta'ammala adraka qofka ta'amul sameeya wixii laba jeer ama dhowr jeer ku celiya mar baad akhriday ama mar baad dhegaysatay cashar mar kale dhegayso mar kale haddana dhegayso haddana mar saddexaad dhegayso ta'amulkaasi hadalkii oo dhan baad wadaafis haddii kale waxaa laga yaaba ha hadalkii inuu kugu bargo-aba waana waxyaabaha waxyaabaha warka xumeeyaba inaanad hadalkii si fiican u wada fahmine aada la carabtayba dadka qaar isagoo si fiican u wada fahmi awalkii iyo aakhirkii hadalkii aan ku celcelinba ama wixii loo soo duubay ama kelmadii dee maaragtay uu sheekhu ku yidhi ee duubnayd ayuunbuu la cararay taasina waxbay halaagaysa man ta'ammala yaa adraka ta'ammal tudrik waa u fiirso fiiri waa inaad waa inaad shaygii laba jeer imanka haddaad kitaab yar akhriyayso ama cashar saddex jeer ku celceli safxaddii mar akri laba jeer akri saddex jeer akri si fiican baad u wada garanaysaa maqsuudka mu'alifka ama maqsuudulkalaam waadix buu noqonaya hadalka cad baana fiican markaa wixii waa inaad taamusa atahabut tahabutku waa waxaynu idhaahnaa in la hubsado wax oo in la hubsado hubsiimo hal baa la siistaa oo ka dadkeenu idhaahda oo dee waa muhiim yani wax xilyatu aalib alcilmi atahabutu fi lumuur waana waxyaaba arday ku najaxay ardaygu wuxuu ku najaxaa tahabutka waa sugnaanshaha wixii buu iska hubinaya qowl baa loo sheegaya uu iska hubinaya ficil buu doonaya inuu sameeyo uu iska hubinaya waxbuu doonaya inuu tallaabo qaado uu iska hubinaya qowl iyo ficilba tasabutku galaa hadal kale iska hubso ficil kale iska sheeka lagaaga sheekiyo inaad ku tira waan hubsanaya markaasaa dadkeenu yidhahda hubsiimo halbal sida haalibkaana qofka wax hubsadaa wuxuu ka mid yahay sifaatka ardaygu ku najaxaba hadduu wax iska hubsado inaad inaad ku tira hubsa wax ardayga hadduu hubsiimoba leeyahay waa naajix bay culimadu yidhahda markaa tasabutka waa muhiim iyo de sabaatkana waa sugnaasho marka waxyaabaha muhiimkaa waa inaad hubsato waxyaabaha dhacaya inaad hubsato weliba markay wax dhacaan ama khilaaf dhaco ama dad isqabsadaan ama waxbaa la hubsadaa mar hadday xataa fitna dhaco waa culimadana hadday wax kacaan waxbaa la hubsadaa waayo run iyo beeba dee markaa way soconay marka dee idaacado badan baa xataa laga hadlaya taasoo idaacadda furan tii beentaa furan tii kalaa furan marka markay wax dhacaan waxbaa la hubsadaa waa qawaacidda fitra hadday fitnaba meel ka dhacdo marka waxa waxaasaa dhacay taasina waa muhiim waana waxyaabaha ardaygu ku najaxayo atahabutu bilumuur culammadu waxay idhahdaan fainahu qad qiila man habata nabata waa qawaacidii cilmiga qofka sugnaadaa uu soo baxaa man habata nabata qofka sugnaadaa uu soo baxaa waa muhiim maarata sugnaansho casharkaada farsanayso ama kitaabkaa waxbaa ka caran habata nabata kitaabbaad kitaabbaad bilowday haa dhammee ha odhana me kitaab kalaa la bilaaba dee kaa kala bilaad la qabsan weydaabe man habata nabata qofka iska sugnaada haddii imika hal cashar aad dhigato casharkaagaa iska dul ictikaaf markuu kitaabkaa dul ictikaaf u dhammeeyo oo haddana mar labaad akhriso si fiican buu ubaabiye laakiin korba hadduu meel u cararo xaggana uu seegayo xaggana uu seegayo fa inahu man habata nabata qofka sugnaadaa uu soo baxa waana muhiim habaat habaat wa tahabut waa min sifaat aalib alcilm de waa nooc sabira inaad kitaabka aada bilowday dhamayso imanka waa waa yaryihin ardayga intuu kitaabka bilaabo dhamaynay marka imanka kutubta la bilaabo la iclaamiyo dee boqol arday baa fadhiya marka la dhamaynayana waxaa laga yaabaa ama laydhawa labiyo toban arday baa dhamaysa casharkii ama toban arday ba ama dee shan arday bama kitaabkii dhamaynay shantaasi sida qaalibka way najaxaya ninkaa intuu bilaabe dhameeyey dee ilaahay barye ilaahay waafaji maanta waan bilaabaya waa nigaa bilaabay ilaahayo ilaahay waxaad i waafajisaa inaan dhameeyo kitaabka ilaahayo waan bilaabaya caawa kitaabka waan dhiganayaa inaan dhameeynayo waafaji waafajintana dee ilaahay baa haya walaalae inuu ilaahay subxaana watacaala siduu ku waafajiye inaad bilowdo ilaahay ow nihaayadiisana albidaaya wanihaaya bidaaye iyo nihaayeba ilaahay waafaji ducadu waa muhiim inaad ducaysato casharka aada saaka bilaabayso ama aada dhiganayso in ilaahay tabaaraka watacaala aada weydiisato inuu ku waafajiyo taasina waa min sifaat aalib alcilm man habata nab waa shacaarkii dee culamada qofka sugnaadaa waa soo baxay taasina walaalayaal waa dardaaran oo ardaygu si u najaxo wuu noqonayaa daalib naajixa arday naajixa oo dee sifadii dariiqii cilmiga haya waa inuu ogaado mar kastuu iska sabro ama uu sugnaado inaan waxba ka xumaanin haddaad haddaad iminka kitaabkaa toban jeer dhigato waxba kaa xumaan maaya waxayse odhan dadkiina qaar buu dee shaydaan ku odhanay soo digii dhigtay dee haddaad dhigatay mar labaad haddaad dhigatana waad ka faayidi culamada qaar taraajumta ahlucilmiga waxaa ku sugan khamsiina mara konton jeer buu kitaabka akristay waa salafkii saalixa haye konton jeer balak salafkiina dee ilahay baa barakiyey degdegan degdegan waan dhigtay kaa kale waan dhigtay kaa waan dhigtay kan waan dhigtay marartu walaa adridi dadkeenu waxaan waan maray mana garanaya weeyaan de waxaan waan dhigtay laakiin lama garanay markaa taayada iska ilaalisaa kitaabka haddaad shan jeer dhigata waa faa'iido toban jeer haddaad dhigatana waa faa'iido ku celceli mar kastood kitaabka ku celiso waxaad ogaataa xataa haddaad tiraa waan dhigtay ku celi toban jeer haddaad ku celiso kitaabka waad fahmaysa si fiican baad u fahmaysa ilaa dhowr jeer ba qofku dhigtay kitaabkaa si fiican ugu fahmay inuu inuu yidhaahdo dee waana wasaawista shaydaanka soo digi dhigtay dee haddaad dhigatay waad u baahan mar kale ku celi mar kastoo ardaygu kitaabka u dhigtana fahankiisii iyo xifdigiisii sheega haddii lagu celceliyo si fiicanna u xafidaya fahamkiisa xataa u caawin xifdan wa fahman labadaba waxaa fiican in kitaabka lagu celiyo markuu kitaabkii matnigii laba jeer ku celiyo saddex jeer ku celiyo kitaabka dihnigaagii ama dee maskaxdaadiiba uu ku sawirnaanaya taasina waa dardaaran sabirkii iyo sabaadkii cilmiga lagu sugnaay kayfiyatu dalab qaabka haddaba yani qaabka kutubta ugu bilaabo horta kutubta marka la bilaabayo xagga manhajka kutubta culamadu waxay yidhahdeen man xurima alusuul xurima alusuul qofka usuusha hoose aan ka dhisnayn meel ma gaadhin dadka qaar baa ka odhanaya de kitaab weyn baan doonaya de haya kutubtii yareyd ma fahamteedo bayskii hoose ama kutubtii alasaasiyaat kutubtaa hoose ee muqadimaadka ah kutubtaa hoose asaasiyaadka ah ayaa kow cilmiga laga bilaaba fanni kasta uu qofku doonayo inu yidhahdo fannigaasaan doonaya ta inaan dalbo maxaad doonaysaa fanniga waayo fannigaa waa inaad kitaabka ugu yar haddii ahlu cilmigu ay kuu sheegeen ama culamaduba da ay maaragtay si camaliya u dhigtaan waa inaad ka bilowda ma fiican marka fannigaa maadaama ardaygu wuxuu wuxuu dhiganayaa fannigii fiqiga waa inuu asaasiyaad kutubta aasaaska ah ee bilowga ah dadku dee waa maraaxil almarxala alibtidaa'iya ama tamhiid marxaladaa tamhiidiga dee bilowga ah inuu kutubta yaryar ee jilicsan u dhigo weliba dee culammadu waxay idhahdaan kitaaba kitaabku ka jilicsan yahay waayo kitaabkaa jilicsan ee la tabsiidiyey ee mubasadka ah ee taqriibka dee lasoo dhaweeyey waa inuu hataa fanniga u jeclaanaya kitaab yaroo jilicsan oo aan adkayn ayuu fanigii ka dhiganayaa fanigii waxba uga baxay oo odhanay waxba iga baxay haddana wuu ku celinaya itixaan baa laga qaadaya macalinkii baa ikhtibaarkii ka qaadaya sheekhii iyo dee daalibku isku xidhan yihiin sheekh buu ku xidhan yahay waa muhiim fannigaa markaa uu bilaabayo inuu fannigaa uu jecel yahay horta qodob kalena meesha uu ku jiraa funuuntan farahan badan ardayga ishkaal bay ku keenta fiqigii buu bilaabaya caqiidadii buu bilaabaya fanni kaluu bilaabay shan fanni qaar baa isku furaya dee markaa markay funuuntaa faraha badan isku fura ku furanto waxaa laga yaabaa inuu ardayga wax badan ku yimaada macadka iyo jaamacadu iyagu dee waa nooc kale waa waxaa kooban iminka macad hadduu galo waa wa waa dee waxaa laga yaaba waa laba sano ama waa saddex sano oo macadkii itixaan jadwal gaaru leeyo markaba saasuu ku dhammaanaya laakiin ardaygu maadaama xalaqaadkii masaajidada iyo duruustii masaajidada iyo dee funuuntan uu doonayo inuu dhex galo ardayba dee wax buu jeclaanaya macadka ama kulliyadda shareecada ama dee jaamacadaha islaamigaah maraakista islaamiga iyagu jadwal mucayan ay leeyihin jadwal bay u dejinayaan ardayga mustawaha hore kaasuu dhiganaya mustawaha labaad kaasuu dhiganaya mustawaha dambe ee kaasuu dhiganaya ka ugu dambeeya balaaqadiiyo sarfigu dhiganaya tusaale ahaan waaba afar mustawi sida dee macaahidda shareecada macaahidda sunnada macaahidda sunnada oo dhan jadwal ba u yaalla ardaygu macadka u dhamaynaya macadu sunna ma dhameeye kadibna wuxuu gelayaa kuliyatu shariica jadwal ba u yaalla waa muddo mucayana ah iyadoo saasuu kaga baxay laakiin ardaygii haddaba doonayay funuuntii duruustii masaajidada iyo xalaqaadkii masaajidada ee ku xidhnaa wuxuu doonayaa fanigii fiqiga tusaale ahaan fanigii fiqiga maadaama uu doonayo inaanu funuun fara badan isku furin hadduu ilaa fiqigana waan dhiganaya tafsiirka waan dhiganaya naxwaha waan dhiganaya sarfiga waan dhiganaya mustalaxa xadiiskiina waan dhiganaya usuul fiqigina idiiba kana iyo fura isku wada badiyo culays bay ku keeni wax oo dhan ba hadduu isku wada furo wax isaga oo aan midba si fiican u fahmin ayuu man raama alcilma jumlatan dahaba canhu jumlatan qofka hal mar isku wada fura ee wada doono jumlatan ay dhammaan wuxuu ka baxayaa man dakala waxdahu kharaja waxdahu hadduu galo culumtii oo dhan keliguba xagga uga baxayo isagoo waxbaba lakiin waxa ka fiican fanni fanni tusaale ahaan fanni keliyu si fiican u fahmaya wuxuu odhanaya war waxaan doonaya inaan fiqiga fahmo kutubtiira mid usoo qaadan hadduu helo horta waxa fiican sheekh mutqin ah inuu ka ka dhigto inuu kitaabkii ka darbiyo calaa sheekh mutqin sheekh mutqina sheekha mutqinka waxa weeyaan sheekh fannigii garanaya si fiican u garanaya oo muddo badan dhigaya inuu yidhaha sheekh matnigaa safiinaha baan doonaya inaan kaadhigto awalkiisa ilaa akhirkiisa sheekhu intuu qaatay kitaabkuu ka dhigay abu shujaaca tusaale ahaan abu shujaacu soo qaadanay awalkiisii ilaa aakhirkiisa isagoo wax kala isku furin matnigii abu shujaacu soo qaadanay funuunkana ayaan isku furin usuulu fiqiga hadduu isku furo oo caqiidada oo mustalaxa alxadiis w ku yaro dawakaya fanni buu soo qaadanaya iminka mustalax alxadiis bayquniyaha matnigii dee albayquniya nadmiga ah matnigaa yaree bayquniyaha ayuu soo qaadata waa tusaale wuxuu idhi anigu mustalaxan jecela nufuustuna waa kala nocnoocoo dee qofba wax buu dee jecel yahay mustalax alxadiis buu aada uga helay isagoo dee macadkiiba dhameeyey ama dee kuliyaddiiba dhameeyey kitaabkii buu soo qaadanayaa sheekh fannigaa mutqin ku ah ayuu soo u tegay wuxuu odhanayaa kitaabka hadduu bilaabayna dee si fiican buu sheekh uga dhiganaya haddii kale sheekhu odhanayaa idig sheekhiibaa wixii mushkilana u sharaxaya xifdigiina tasmiic ka dhegaysanaya majliskii dee samac sheekhina uu ka dhegaysay samaacina waa wixii mushkilana waa loo tawjixiyey wixii maaragtay sheekhna uu ku xidhay matnigaa way fiicantay inuu xafido matnigaa inay bayquniyaha kitaab weynna ma una xafidi karo aad bay u fiicantay ardaygu fannigii inuu hal kitaab ka xafido bayquniyu si fiican u xafiday bayquniyu waan xafiday waa qodob sheekhii uu ka dhigtay faharkii kitaabkana uu qaatay xifdigii iyo faharkiiba u qaatay sheekhna uu ka dhigtay maasha allah isagoo bayquniyaha dhigtaa ayaa dadka odhanayaan waxa la soo iclaamiyey albaacis alxafiid oo aw hebel baa dhigo oo halka halkaasaan tegay idaacaddan tegay dee haaya horta kitaabkaa waa kitaab weyne kan dhegayso sheekhana ka dhigo ku xidhnow horta marka ka dhamayso ayaad xaggaa u gudbaysaa marka dambe adoo fanni kitaab ka dhigta kitaab kala ha dhigana xadiiska adigoo arbaciinkii lagu dhigay ama cumdat alaxkaamba si fiican u wadaba arbaciin kuwa kitaab yarda ama cumdat alaxkaam kutubta xadiiska cumdat alaxkaam ma bilowda adoo cumdat alaxkaam dhiganayo oo sheekh kuu dhigayo ha odhanin buluqu maraan baa lada la bilaabay ama al bukhaarigii baa la bilaabay saxiix bukhaarigii ha boodin waa inaad kitaabkaagan waa aasaaskii hoose si fiican buu taardigulaas cumdat alaxkaamkiisu ku xidhanaya awal ilaa akhirkiisa hase odhanin al me maadaama kitaabkaa kale la soo celaadiya kaa weyn baa tegaya kaa weyn kan baa ka horeeya culammadu kana way dejiyeen dee kaana way dejiyeen labadaba kana waxay ugu talagaleen marxaladda yani mustawaha kaana mustawaha kale ugu talagaleen mustawaha ardaygu uu dee culum fara badan qaato ayaa loogu talagalay saxiix albukhaari iyo muslim dee waa aalib almuntahi ardayga dhammaynaya ee dee axaadiistii wada qaatay baa dee odhanaya xalqadda bukhaariga iyo muslimkana wadeye waa xalqadda ugu dambaysa marka waxaa ka horeysa almarxalau lula almarxala aaniya almarxala aaniya ama ta afraad bay noqonaysa ama ta shanaad bay noqonaysa waa inuu ardaygu kutubtii yaryareed ee siqaaru lcilmi qabla kibaarihi kutubta yaryare siqaaru lcilmiga waa inuu qaato cadamu lishtiqaali bilmudawalaat ardaygu kutubta waaweyn inaanu ku mashquulin inaanu odhan majmuucu lfataawi ibnu taymiya naxrisanaya haye majmuucu lfataawi ibnu taymiya waa kitaab fiicane laakiin halkeed ka bilaabaysaa ishkaalaadkiisa ayaa kuu sheegay ilan ilan waa mutlaq iyo muqayad midho baa ku jire meel buu itlaaqayaa meel buu qaydayaa meel baa siyaaq u baahan meel baa qaraain u baahan majmuuc alfataawa ibnu taymiya waa mudawalaadkii waaweynaa waa inaad dhigato kutubta yaryar ma dhigata alcaqiida alwaasitiya dadka qaar baa si fiican ba alcaqiida alwaasitiya wada dhigata dee qofkaan alcaqiida alwaasitiya dhammayn madhi ma dhigata risaalat admuriya waxa laga inaanu dhigan fatwa alxamawiya inaanu dhigan alcaqiida taxawiya inaanu dhigan kitaaba tawxiid iyo muqararaadkii sheekh maxamed bin cabdilwahaab ee rasaa'ishii hoose ee marxaladii ibtidaa'iga ahayd waxaa laga yaaba hataa inaanu dhigan rasaa'ishii dee alusuulu halaata qawaacid arbacihii nawaaqid lislaamka masaa'il jaahiliyaha usuulu sita muqararaadkii sheekh maxamed bin cabd maxamed bin cabdilwahaab caleyhi raxmat ullah inaanu dhigan baa laga yaaba kitaaba tawxiid oo muhiima inaanu dhigan baa laga yahay kashfu shubahaadka ku xiga inaanu dhigan baa laga yahay kitaaba tawxiid iyo kashfu shubahaad kaga horeeya kitaaba tawxiid ka horeeya culimmadu way diideen in arday bilowga kashfu shubahaadka loo dhigo lama ogolanayo waa inuu ka hadduu u yar yahay waa inuu ka kitaaba tawxiid fahmo markuu kitaaba tawxiid fahmiye masaa'ila tawxiid maqaasidii xataa kitaaba tawxiid uu fahmiye taraajumtii uma kitaab kashfu shubahaad kashfu shubahaadku waa maxay wixii ishkaalaad soo arooray ee tawxiidka lagu soo arooriyey ayuu ka jawaabayay markaa dee waa ishkaalaad oo xagga dambu maraya ilan mar kastaba waa in masaa-ishii qofka loo caddiyo oo dee qofkii horta loo bayaamiyo xaqii uma wixii shubha ah in la difaaco dafcu shubha imika markaa kashfu shubhaad waa dafcu shubhaad shubhaadkii soo arooray fi tawxiid ayuu ishkaalku ka saaray laakiin dee ardaygu waa inuu kitaabu tawxiid soo dhigto waxaa qalada kashushubaadkiina xagga hore la maray qaar baa ka odhanaya usuul salaasiina waan u dhigay haye nawaaqid islaamkiina waan u dhigay kashushubaadkiina u raaciy oo kitaaba tawxiid maad dhigtay mee mabaan dhigin ba dee sax maaha manhajka waa inuu kitaaba tawxiid xagga hore maro kadibna uma kashushubaad taana dee wata culamaduna iminka ku celceliyaan ee arday ay yidhaahdaan kashfu shubahaadkaa xagga damaha la wada maray hataa muqararaadka waa laga daayay xagga damo ardaygu markuu calal aqal macadkaba dhammeeyaba in kashfu shubahaadka loo dhigo oo kutubta dee kitaab tawxiid waa inuu akhristo alcaqiida alwaasitiya waa inuu akhristo alqawaacid almuhla alcaqiida taxawiya oo adag alcaqiida taxawiya xataa way adag tahay xagga dambe waa in la mariyo alrisaala tadmuriya way adag tahay wamaa adraa waa kitaab adag risaala tadmuriya xataa risaala tadmuriyada xagga dambe waa inay martay iyadu waayo dee waa waa aragtay waa qawaacidii waa kitaab qayima laakiin waa qawaacid alasmaa wasifaat ee ahlu sunna waljamaca ay dee ku eeg ay de ku ay ku caana ku caanamaaleen asmaadii iyo sifaadkii ilaah iyo qawaaciddeedi waa kitaab qayima laakiin xagga dambe mara kitaab adag culammadu waxaa ma yidhahdeen mashaaikhdeenu kutubta ictiqaadka waxa ugu adag arisaala tadmuriya risaalada tadmuriyadu kutubta muqararka ah ee baabka ictiqaadka waa ka ugu adag marka walaalayaal waxaan ujeedaa ardaygu mudawalaadka kutubta dhaadheer ee waaweyn ee soddonka mujallad markaba ha akriya waa laga yaabaa marmar haddii aada istiraado ama caajiso ama dee u eegi karaa axyaanan laakiin waxa laga doon waxa lagaa doonayaa inaad matnigii mukhtasarkaa ay taqaanisaba haddaad hal kitaab iminka waa sideedaba laag haddaad awalkeeda ilaa aakhirkeeda itqaaniso qofkaas ictiqaadka waxba uga baxaya waanu boodboodin laakiin dee yaa ha boodboodin kitaabkan bilow dhammee laakiin calaa yabdi sheekh mudkhil mudawalaadkaana ha ku boodin xataa ha odhanin masalan baadhaya dee maad gaadhinba waxa laga yaaba adoon dee masaleba gaadhin maxaad baadhi maadaa matnigii mukhtasarka amaad itqaanin ba eh ilaa matniga baa la doonaya si fiican u fahanto awalkiisa ilaa akhirkiisa fawaa'idda way fiican tahay ardaygu wixii fawaa'id iyo faraa'id soo mara inuu qorto waayo meelaha waxaa laga yaabaa adoo matnigii dhiganaya inaad meel faa-ida way fiican tahay ardaygu inuu buug yeesho daftar alfawaa'id fuqahaadu yidhaha dee culimmadeenoo dhan way wada way wada lahay buug ardaygu wixii isagoo markuu xafisanayo ama uu maaragtay dee casharka xafisanayo wixii ku adkaada wixii mushkila ama wixii faa'iido jadiida ah faa'iido cusub inuu way fiican wixii fawaa'ida fawaa'id cilmiya waa la qorta waxaa la yidhaha daftar alfawaa'id alfawaa'id alcilmiya wixii faa'iido cilmi meel ku qora waxaa laga yaabaaba inaan mar dambe helin taasina waa muhiim alhima alcaaliya ardayga himadiisu inay sarrayso macaaliyadu inuu ila ka wandhiganaya fani kitaabkii kalena wandhiganaya culumulhimma bimacnaa himmadiisu inay sarrayso oo waxaan dee ku hamiyaya inay noqoto caali himma alcaaliya inay sarrayso qofkii dee laga doonay markaa taasina dee waxay ku keenaysaa sabir iyo dulqaad fara badan inuu ku dadaalo qofka dee inuu maro dariiqadii ahlucilmigu mareen culammadu dad duruq fara badan bay mareen halkan wuxuu sheegayaa in maraaxisha culammadu ay mareen waan akhriyayaa kutubtaa uu sheekhu ishaarayo baaba tawxiid fanniga tawxiid waxaa halaatat usul wa adilatuha waa kitaab dee caana aadna waa loo sharaxa alusul halaasa la waana kitaab caana culammaduna waanay sharaxeen way tacliiqiyeen in badan baa dee maarta alqawaacid alarbaca waa la nasharaxay waa la tacliiqiyey waa la ikhtisaariyey waa la nadmiyey kitaaba tawxiid waa la dhigtay waa la tacliiqiyey sharuux shuruux badan baa saaran waa la nadmiyey su-aal iyo jawaab baa laga dhigay kitaaba tawxiid si kastaba kitaabka loo sharaxay abwaabtiisiiyo maqaasidiisiiba xataa maqaasida kitaaba tawxiid taraajumtiisiiba wixii oo dhan waa laga shaqeeyey uma kashfu shubuhaat kashfu shubuhaat waa la sharaxay shuruux badan buu leeyahay waa la tacliiqiyey tacliiqaad baa saaran atacliiqaat calaa kashfi shubuhaat ibnu cuthaymiin kaasi aada u fiican culum saalix aala sheekh u sharaxay mashaayikhdeenu way wada sharaceen kitaab kashfu shubuhaat waa tawxiid alcibaad tawxiid alasmaa wasifaat alcaqiida alwaasitiya waa kitaab muhiima uma alcaqiida alxamawiya waa muhiim tacliiq iyo sharxa waa wada saaran التدمرية شرح هي تعليق موساري العقيدة الطحاوية شروح هي تعليقات آه، حتى هذا صوتية قار ده صوتي ولا دبيستية قار مقروء ولا أخيرا هذا لي انت عصي فني اعتقاد نحوها متن الأترومية وانا ده متن مشهور كأه وكتاب كتاب عنك هذا مع معاهدين كم مقرر كأه مساجدنا ده وقت طلافنا waana marxaladii mubtadiinta lilmubtadiin waxaa kaloo de isaguna caana naxw alwaadix waa muhiim naxwlwaadixka kow iyo laba iyo saddex lagu sameeyey madaarista dee ibtidaa'iga ah ama dadka dee hoose oo dhan waa loo dhigay uma mulxat alicraab wuxuu sheekhu hormariyey waa sheekh bakr abusayd ciliyatu daalib alcilm mulxat alicraabka waa manduuma waa nadmi waxaana la xariiri waana kitaab fiican shuruuxna waa leeyahay waxaa ku xiga kitaabka qadru nada وعلى ابن هشام النحو جاء سنرى كتاب مهمة وانا تعليق بدل له سارية وانا نشرح وعقول كحيقة ثم ألفية ابن مالك وكتاب كان الخلاصة في النحو قال ابن مالك في الخلاصة شرح هذا في عن قوما ابن عقيل شرح ابن عقيل شروح بدل بالله هاي لكن ده وحا عانو ده إلهي سبحانه وتعالى وملك استمر إلهي ده بركيه مبارك وكتاب لبركيبة شرح ابن عقيل شروح بدنا ولي لكن ده شروح ده مدو بلا بركينة شرح المبارك بدنا شرح ابن عقيل هذا مبارك لكن شروح فرا بدنا وصارت waxaana dee amarkana ilaahay baa loo shuruucdii qaaruun buu dee ilaahay faafinaya oo dee maaragtay mubaarak la barakeen xagga xadiiska alarbaciin linawowi raximah llah waana dee kitaab mashhuura waana dee mubaarak oo kitaab la barakeen meel kastana waa yeeleen uma cumdat laxkaam waxaa le alxaafid cabdulqani maqdisi xambali wuu fiican yahi waa kitaab dee macruufa oo mashhuura mubaaraka isagu uma buluq lmaraam waa jadwalkii uu sheekh gujiyey alxaafid ibnu xajar alcasqalaani ashaafici isaguna dee waa adilat alaxkaam waxa bay yidhahdaan waa khulaasatu adilat alaxkaam baabkii adilat laxkaam buluqumaraamka ku filan qofka buluqumaraamka si fiican isaguna u fahmay ee kitaabkaa buluqumaraamka awal iyo aakhir fahmay adiladii baabulaxkaam wixii daliila u hayaa bay yidhahdeen ama saxiixaata ama daciif ahaa waa muhiim kitaabka lahaa buluq lmaraam waa aragtay waxa dee axaadiisu ku gaar shuruuxna waa leeyahay fara badan waxaana ugu caansan subul salaam casrigeennana kitaabka tawdiixul muxuu aha tawdiixu laxkaam ee ah sheekh basaan waa muhiim kitaabkaas walmuntaqa muntaqahana waxaa leh majdudiin abulbarakaat ibnu taymiya sheekhulislaam ibnu taymiya awoogi weeye waa min alxanaabila intaana xadiiskii buu keenay musطalax axadiis kitaabkii annuqba waxaa le alxaafid ibn xajar alcasqalaani wuu adeg yahay laakiin dee waa inuu calaa sheekh mutqin sheekh mutqin oo fanigii garanaya ayuunbuu ka dhiganaya uma alfiyat alciraaqi wuxuu dhiganayaa alfiyat alciraaqi waa nadmi laakiin dee sheekh mutqina ayuunbuu ka qaadanay hadduu dee xafidana alfiyat suyuudina waa fiican tahay ta laakiin wuxuu hormarinaya alfiyat alciraaqi buu hormarinaya ta ciraaqi ayuu sheeku rajaxay fiqiga fiqiga wadaadku waa xambeli wuxuu yihi aadaabu lmashi ila salaad xan cabdilaah waxaa ku xiga saad lmustaqnica waa xanaabiladu lilxajaawi ibnu cuthaymiin baa sharaxay sharxu lmumtic uma cumdat alaxkaam waa bakr abusayd uma almuqnic waa xanaabiladu uma almuqni libni qudaama oo dee waa fiq almuqaaran isagoo fiq almuqaaran mudla ibnu qudaama waa maadada fiq almuqaaranka loo yaqaano ama dee kutubtan khilaaf waa ka ugu sarreeyaba maasha allah kitaab dee wax la mid waa maadada alfiq almuqaaran yani xiisadaha fiq almuqaaranka hadee jaamacada lagu dhigo ama magaca imika dee casrigan fiq almuqaaran ama dee kutub lkhilaaf berigii hore culimadu waxay u yaqaaneen ikhtilaafu lfuqahaa oo dee berigii hore اktilaaف الفuqahaai bay magaca ku wada qori jire اkhtilaaف الفuqaha lilmarwas اkhtilaaف الفuqaha liلطaxaawi magacaasu dee lahaa اkhtilaaف الفuqaha inay dee fuqahadu iskhilaafeen shaaficiyadu saasay qabtaa xanafiyadu maalikiyada xanaabilada daahiriyada marka اkhtilaafka fuqahada casrigeena dee waxaa la yidhahdaa ama dee kuliyadaha ama sida dee akademic wax loo dhigayo waxaa la yidhaha alfiq almuqaaran magacaas fiqiga muqaaranka ah afartii madhabba waa la muqaaranaynaya alfiqu lislaami wa adilatuhu waa fiqigii islaamiga ahaa iyo adiladiisi afarta madhabba oo la keenaya xanafiyada loogu horreysiiyaa shaaficiyada ku xigta cafwan alxanafiya maalikiyada ku xigta shaaficiyada xanaabilada ugu dambaysa oo de waana kala waaweyn xanafiguna waa madhab weyn shaaficiguna waa madhab weyn maalikiyaduna way yar tahay xanaabiladuna waabay ugu yar tahay marka taana waa qaabkii u kala waaweyn xagga shaaficiyada oo de dalkeena uu shaafici yahay mutuunta dee ugu yar yar ayuu qaadanaya matnu safiinati naja safiinati najaadka ama matnu safiinati salaam halkaasuu ka bilaabay waxaa deena ka macruufo agteena la yaqaanaa beledkeenana ama dee mandiqadeennana aynu degannahay cumdat marka la dhigto waxaan ujeedaa matniga safiinatu salaadka waxaa la raaciyaa matniga abi shujaac alghaaya wataqriib kadibna cumdatu saalik u dhiganaya hadduu doono yaaquutu nafiiskana dee uu raacinaya waqta fiican waa tartiib yaaquutu nafiis waa tartiibtiisa dee tartiib koobanoo waa badiic fi tartiib kitaabqayib uma minhaaju aalibiina linawowi hade waa marxaladda ugu dabaysa laakiin minhaaju aalibiina limaam nawowi shaaficiyada mutaakhiriinta ah oo dhan waxay dul ictikaafeen kitaab minhaaja aalibiina lilimaam nawowi shuruucda saaran minhaaja aalibiin way fara badan yihin muqni lmuxtaajka tuxfat lmuxtaaj nihaayat lmuxtaaj bidaayat lmuxtaaj quut lmuxtaaj malaa boqol sharax way saaran yihiin shaaficiyada mutaakhiriinta ahi waxay dul ictikaafeenay tacliiq iyo sharax ba saareen kitaabka la yidhaha minhaaj aalibiin lilimaam nawowi raximahullah ilahi raallah imaam nawowi waxaa cajiiba wuxuu soo ikhtisaariyey kitaabkii muxararkee raafici iminka kitaabka muxararkee raaficiye asalka ah lama yaqaanaba xataa ardaydan aqoon asalkii almuxarar waa asalkii minhaajka minhaajka asalkiisu waa almuxarar liraafici xataa dee inuu daabacan yahay iyo waxabad moodaa macduul laakiin ilaahay wuxuu barakeeyey bay odhanaya kitaabka minhaaj aaalibiina lilimaam nawowi asalkiisiina waxaa laga yaaba inaan la maqalba kitaabkii laga soo ikhtisaariyeyna waa aragtay sida loo dul ictikaaftay sharqan wa garban bari iyo galbeed ee caalamulislaamiga bari iyo galbeed bu waxa ka dhacay kitaabka imaam nawowi meel kastuu shaafici joogo shaaficiyadu malaa way ku riyoodaaba malaa shaaficiyadu ya minhaajka ama halkaasi ku sitaa jeebadda ama dee markuu socdo ayo malaa qof kastoo shaafici minhaajka dee waa aragteen iyo muqlilmuxtaajka laba sharax baana aada u fiican muqni lmuxtaajku waa muhiim waxaa kaloo isaguna fiican nihaayat almuxtaaj labadaasba waa qayim dee tuxfuuna de waa ibn xajar alhaytami saddexdaasaaba ugu caansantahay muqni lmuxtaajka iyo tuxfaha iyo nihaaya nihaayat almuxtaaj saddexdaasi waa muhiim ardaygu dee maadaama minhaajkaba u dhiganayo ama waa inuu haysto muqni muqni lmuxtaajku alfaadii oo dhan buu taxliilinaya waana kitaab muhiima khadiibkaa leh tuxfuhuna waa muhiim tuxfat almuxtaaj ibn xajar alhaytami kitaabka la yidhaha nihaayat lmuxtaajkana laga maari maayo saddexdaa kitaabba dee ugu caansanba kuwa kale waa qaar waaweyn oo dee toban mujallada iminka annajm alwahaaj dee waa toban mujallad laakiin kuwani way ka koobkooban yihiin ama waa laba mujallad ama waaba afar mujallad markaa ardaygu ka maarmi maayo kutubta minhaajka laakiin dee waa marxaladda ugu dambaysa ee ardaygu oo dhiganayo ragga qaarna dee waaba loo bixin jiray alminhaajiyo wadaadka la yidhaha badrudiin asarkishi shaafici buu ah afar iyo labaatanka saacadoodba gacanta ku haysan jiray bay yidhaahda mar kastoo la arka kitaab minhaaj oo gacanta markii dambe badrudiin alminhaaj baa la odhan jiray kitaabkii minhaajka ayuu gacanta ku sidan jiray hadduu shaahaynayna u sidan jiray hadduu seexanayana dee madaxu u yaalla mar kastaba wuxuu gacanta ku hayaa la yidhi kitaab alminhaaj alminhaajiyu bay yidhahdeen tarjamadiisa ku taalla badrudiin asarkashi raximah xagga usuul fiqiga markaa eeg fiqigu isagu waa kala nooc nooc oo dee madaahib baa ku jirta fiqi xambeligu dee qofka ku nool dhulka xanaabiladu kutubta xanaabiladu dhiganaya ee dee mashaayikdiisi ardayduba ay dhigtaan qofka ku nool meel shaaficiyadu deganta sida inaqoo kale madhabkaa caanka ah ee dalka yaalla ee dee beledka ee madhabkaa beledka iyo waxba yaanu khilaafin wixii kale wuxuu noqonaya wax iska naadira ama wax dee tuka baalcad ayuu noqonaya marka waxa fiican madhabkaa mashhuurka ee caanka ee dee lagu maarata nabadii caanam inuu kaa iska qaato marka nabadii caano kaasaynu qaadanayna waana madhab dee macruufa oo mashhuura oo maaratay in la qalindaarana maaha waay xagga usuulufiqiga usuulufiqiga faniga usuulufiqiga usuulufiqiga laftiisa madaahib baa ku jirta oo shaaficiyadu dee kutub bay leeyihiin maalikiyadu way leeyihiin xanafiyadu kutub bay leeyihiin maalikiyaduna kutub bay leeyihiin haddana kutub baa iska caam noqotay waxaa caana kitaab alwaraqaat waxaa leeyahay alimaam aljuweyni imaam alxarawi waa caan matla alwaraqaat dadka o dhan way dhigtaa waraqaat uma rawdata naada markaa mualif wadaadka kitaabka qoray waa xanaabilada markaa rawdata naadar dee waa jadulkii xanaabilada kaas shaaficiyadu ama dee innaka waxa inoo caana allumac kitaabkii liab isxaaq shiraasi kitaab allumac ama jamcu jawaamic maasha allah jamcu jawaamic oo kitaab qayima inkastuu adig yahay ama jamcu jawaamic u dhiganaya waa dee muhiima ama allumcu da dhiganaya laakiin xanaabiladu waraqaadka waa la wada dhigaa xambeli iyo shaafici iyo dee waraqaadka waa matni yaroo caan noqda laakiin iyaga xanaabiladu waxay toos u dhigtaan kitaabka la yidhaahdo mukhtasar taxriif ibnu cuthaymiinna waa ka sharaxsaa xambeligu isagu markiiba mukhtasara taxriir buu u dusayaaba mukhtasara taxriirka isagoo sitoo la cararaya ayaa la arkaya waa xanaabilada laakiin dee lumaca iyo jamcu jawaamic ayaa madhabka shaaficiyada la socda waana dee laba kitaaboo caan tafsiirka tafaasiirtu way fara badan tahay laakiin waxaa ugu caansan tafsiir ibnu kathiir alxaafid ibnu kathiir tafsiirkaa ibnu kaiir u fiican yahay inkastuu dee kitaab weyn yahay xagga bilowga waxaa bilowga ka fiican tafsiir jalaalayn tafsiiru jalaalayn laba sheekh baa wada qoray waxaa qoray jalaaludiin asuyuudi cafwan waxaa bilaabay laakiin jalaaludiin almaxalli labaduba waa shaaficiyaan jalaaludiin almaxalli baa bilaabay markuu marayo suuratulkaafi buu dhintay raximah llah raxmata misri buu markaa jalaaladiin asuyuudi baa bartii ka bilaabay uma akmalahu waxaa dhammaystira jalaaladiin asuyuudi marka kitaabkii maxaa loo bixiyey tafsiir aljalaalay labadii dee jalaaladiin ba isku tigi jalaaladiin asuyuudi jalaaladiin almaxalli yaana dhammaystiray jalaaladiin asuyuudi marka wuxuu caan ku noqday tafsiir aljalaalay waa labadii sheekh waana laba misri waa masaaridii labaduba shaafici bay ahaayeen haddaba tafsiiru jalaalayn waa kitaab qayima weliba ardayga bilowga ah waxaa u fiican tafsiirka jalaalaynka ardayga bilowga ah waxaa u fiican tafsiiru jalaalayn waayo alfaadii buu dee koobay alfaad yaroo koob kooban ayuu keenay si fiicanna xataa icraabtiina icraabtiina uu saaray maqsuudka aayaddan uu sheegayay markaa tafsiir jalaalayn fiican yahay meelaha ta'wiilka haddaba meelaha jira asmaada iyo sifaatka waa tambiih u ta'wiiliyaa labaduba bal amarka ilaahay laba ashcari bay ahayd ashcariyaan labaduba way ta'wiiliyaan marka halkaan waad la soconaysaa oo ile ta'wiilkiibaa ku jira asmaada iyo sifaatka ee halkaana waad la soconaysaa qof dee sheekh salafiya waaxid salafi ama qof caqiidu sax tahay ayuunbaad ula tegaysaa kitaabka markaa meelihii tafsiirkiina halkaa dee ilaahay iyo dayn buu leeyahay madhabkii salafka markuu yidhaahdo ey bikada wa kada markaa meelaha ta'wiilka ah ee dee khilaafsan caqiidatu salafi saalix madhabi ahli sunna waljamaaca dee caqiidadii salafiyada khilaafsan halkaa waad iska ilaalinaysa marka waa inaad ka dhigato qof muctaqadkiisu sax yahay taasi waa qodob tafsiir haddii kale haddii kale waxaad akhrisan kartaa taysiiru lkariim araxmaan fii tafsiiri kalaami lmannaan yaa alifay sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi sheekh cabdiraxmaan naasir asicdi waa tafsiir salafiya tafsiirun salafiyun waa tafsiir salafi laiskuma jiro muctaqadkiisuna waa saxiix muctaqad saxa fiqiga wuxuu keenaya fawaida laga qaadanayo aayadda nuqada uu ishaaray waa mulakhas waa tafsiir mulakhasa alkhulaasatu fi tafsiir qur-aan iyo xataa dee si xataa xaggii tarbiyadda u ka dhisan yahi wuxuu odhanaya xaggii fawaaid tarbawiya akhlaaqaha waxaasaa laga qaadanaya xataa ardaygii qalbigiisi iyo quluubtii waxaabad moodaa ibnulqayim xataa madaarij usaarikiin quluubtii iyo raqaab kitaab qayima quluubtii raqaabta xataa u taabanaya asbaabu nusuulka u taabanaya fiqiga u taabanaya akhlaaqda u taabanaya muctaqadkii saxda ahaa u taabanaya markaa kitaabkaasi israa'iiliyaadka waxaa la yidhaha israa'iiliyaadka u iska ilaaliya kitaabkaas maasha alla waxaaba moodaa naasiru sacdi manhajkiisu xagga baabka israa'iiliyaadka inaanu iskaba isagban ijaaba maba keenaba baabka u xidhayba culammada qaar bay ta keenaan tacliiqiyo odhanaya waa qiso israa'iiliya ma sugna iminka ibnu kasiirka oo kale u keenaa israa'iiliyaadka riwaayaadka israa'iiliga laakiin ibnu kasiir wuxuu ku fiican yahay u baraarujiyaa ibnu jariir dabari manhajka ibnu jariir dabari tafsiirkiisa israa'iiliyaadka u keena laakiin sida haalibka ah meelaha qaar uu axyaanan u sheegaa inta badan laakiin ma sheego ibnu kaiirka ka fiican xagga alxaafid ibnu kaiir tafsiirkiisu waa qayim waayuu u baraarujiyey wuxuu odhanayaa wa fiiha haraa'ib wa fiihaa qisadan dee qur-aanka mufasiriintu waxaana ay sheegaan haraa'ib baa ku jirta qisadaasi waa daciif wahiya qisatulmunkara qisadaasi mama jirtaba ama dee ambiyadii laga sheego ama waxyaabaha dee kutubta tafsiirka israa'iiliyaadka khuraafaad ba ka buuxa oo dee qisaskii reer bani israa'iil in badan buu daciifinaya markaa alxaafid ibnu kaiir baa xagga aada u fiican naasir sicdi maba sheegaba ilaahay raalliha ka aha baabka uu iskaba xidhayba maasha allah marka ardayga mubtadiga ee bilowgaa waxa u fiicanba taysiiru lkariim araxmaan israa'iiliyaadkii waxaan u joojiyey waa muhiim taysiiru lkariim araxmaan fi tafsiiri kalaami lmanaan mar hadduu ardaygu bilow yahay waxaa xataa mashaayikhdeenu ibnu cuthaymiin iyo ibnu baas mashaaikhdii sunnada culimadeenna taysiiru lkariim araxmaan baa yidhahdaan ardaygu kaa qaad maadaama ardaygu bilow yahay taysiiru lkariim araxmaan buu qaadanay halka dee tafsiiru jalaalaynku dee luqada ku fiican yahay, waxyaa badan ku fiican yahay laakiin dee ardaygii tafsiiru jalaalayn waa looga baqan karaa xagga weliba taawiilka halis buu keeni karaa kaasina waa xagga ee, tafsiirka marka dee uu tas- taysiiru lkariim raxmaanka si fiican u dhigto tafsiir ibnu kaiirka iyo ibnu jariir atabari labadaba waa xagga usuulu tafsiir waxaa fiican usuulu tafsiir lisheekh islaam ibnu taymiya kitaab almuqadima waxaa la yidhaha muqadimatu usuulu tafsiir ibnu taymiya ibnu cuthaymiina uu sharaxa ibnu cuthaymiina wuxuu qoray mid la yidhaha kitaab usuulu tafsiir labadaas way fiican yihiin ama kaa ibnu cuthaymiin ama kaa ibnu taymiya usuulu tafsiir iyo qawaacidda tafsiirka iyo ayuu waxaa kaloo imika aada u fiican waana la taabacaye kitaab laba mujallado la yidhaahdo qawaacidu tafsiir kitaab qayima wuxuu samaynayaa matni matni qaacidadii buu keenayaa sharxi iyo tawdiixii buu keenayaa amhiladii qur-aanku keenaya waa laba mujalladba waxaa la yidhaha qawaacid atafsiir jamcan wa daraasa waa risaala doctora waa baxi uu baaxisku ku gaadhay darajada doctora ee jaamica islaamiya aad buu kitaabkaas u fiican yahay matnina uu leeyahay matni yaroo mukhtasarna uu leeyahay sharxna waa weyn siirada annabawiya baabka siirada mukhtasaru asiira annabawiya waxaa qoray lisheekhi moxamed bin cabdilwahaab fiican mukhtasar siira waa kitaab yaroo xana cabdiwahaab uu leeyahay waxaa kaloo yaroo fiican mukhtasar siirat rasuul iyo saxaabada tobanka alcashar almushariin lilxaafid shams alxaafid cabdilqani almaqdisi xaafid cabdilqani almaqdisi kitaab yaroo siiradii rasuulka iyo saxaabadii buu raacinaya saxaabadana wuxuu raacinaya tobankii jannada loogu gushaaday uu yaryihiina matniga waana xaafid cabdilqani almaqdisi uu ka horyahay xaafid aad buu fiican yahay waana kitaab yaroo kitaab weynba maahaba Eh, wuxuu ka bilaabayaa nasabkii rasuulka huwa maxamed bin cabdillaah salawaatu ullahi wasalaamu calayh nasabkii rasuulka shariifka ah ayuu ka bilaabayaa uma eh, saasuu wadi goortu dhashay waa kitaab qayima waana dee culummadii hore alxaafid cabdilqani waa cumdat laxkaam sheekii qoray baa qoray marka kitaabkaasina waa- aad buu fiican yahay waxaa kaloo fiican alfusuul fi sirati rasuul aad buu fiican yahay lilxaafid ibnu kathiir alfusuul fi sirati rasuul ibnu kathiir baa leh oo dee xadiiska iyo siiradaba siiradana dee albidaaya wanihaayana isagaa leh kitaabka weyne taariikhdaana isagaa leh kan fusuulkana marka imka fusuulku waa kitaab kooban waana kitaab tacliimiya xataa dee waa la dhigi karaa waana dee muqararo culammadu way dhigaan ardayguna wuu dhigan karaa imanka wadaad baana ikhtisaariyey waxaa la yidhaha mukhtasaru fusuuli fi siirati rasuuli b d f baa lagu helaa isagoo fusuulkii oo wadaad sacuudiya ayaa mukhtasarba ka dhigan marka mukhtasar alfusuul fi siirati isagoo kooban weliba dee marxalada dadka mubtadiyiinta ee marxalada bilowga oo dhan ama dee mutawasidiinta xataa waa loo dhigi karaa waa kitaabkii weynaa ayuu si eh, u ikhtisaan isagoo qodobaynaya oo faqaraad fiican u keeni oo fiican kitaabkaas waxaa kaloo dee isaguna eh, kitaabkii siiradii ibnu hishaam isaguna culammadu way ammaaneen waa muqarar bay yidhaahdeen waa la dhigan karaa saad ulmacaad lilxaafid ibnu lqayim aad buu u fiican yahay inkastuu kitaab wen yahay laakiin dee ama sheekha ku akriyo ama dee maaragtay calaayadi qofka ku dul akriya Ee, ama tacliiq badda ha saareen oo de intuu cid ku dul akriyo ha loo tacliiqiyo kitaabkaasina waa qayim Ee, ba- baabka siirada rasuulka salawaat waana muhiim siiradu waayo siirada waxa ku xidhan eeg siiradu wax kale maaha fiqigii sunnada ku xidhan sunnadii rasuulka iyo fiqigeedii fiqi- ee, baabkan fiqu sunna sunnadii iyo fiqigeedi dee siirada aada looga qaata marka haddee ardadeenna weliba dee salafiyiintu baabkaa siirada inay fahmaan waa shay muhiim aad u siirada loo dhigto waa muhiim oo dee fiqigeedii eeg wixii saxiix ahaa iyo wixii daca- daciifka aad baa loo kala saara oo kun dee culimmadu aada uga shaqeeyaan saxiixeedii daciifkeedii saxiixu siira nabowi sheekh albani wuxuu qoray saxiix asiira nabowi inkastaan u dhamaystira moxamed naasir addiin alalbani saxiix asiira nabowi iminka waxaa kaloo aada loo qoray almusafa min saxiixi siirati lmustafa sheekh saliim hilaali xataa iminka dee aad baa loo qoray siirada saxda ah oo dee culammadu kuwa kun kutubtii xadiiska dee aada u qoray marka siirada saxiixa ah iyo inta daciifka aad baa loo kala saaray waana la helaya aad baa loogu khidmay maa laysa min asiira kitaab baa la yidhaha maa saxa min asiira ku daabacan isagu wixii siirada ee ansaxay waa- waa waa la qoray isaga marka xagga mu'alafaadka xagga kutubta aad baa loo qoray siirada saxiixa waa la qoray dee waxaaba qofka si fiican ugu filan kutubta ibnulqayim iyo kutubta alxaafid ibnu kaiir labaduba dee xadiiska way yaqaanaan kutubta ibnulqayim dee laa ilaha illa huwa kaana saad almacaadka hadduu si fiican u fahmo maasha allah waayo dee ibnulqayim waa la garanaya makaanadiisa iyo dee makaanatu cilmiya alxaafid ibnu kaiir insha allah dahabi shamsudiin adahabi waa culimadii xadiiska muctaqadkeedu la sax buu liba imika hadduu ka soo naqilo qaala ibnu lqayim de waa lagu kalsoonaanay qaala alxaafid ibnu katiir xaafid ibnu xajar alcasqalaani de waa lagu kalsoon yahay xadiiskana uu yaqaana fiqigana uu yaqaana marka culamada noocaasee lagu kalsoon yahay dee kutubta siirada xataa ka aliftay saadulmacaadka bay nagu filanba insha allah aadna waa loo ixtisaariyey mukhtaaraat min saad ilmacaad ibnu cuthaymiin daabacayn mukhtaaraat ibnu cuthaymiin baa wuxuu qoray wuxuu ihi kitaabkiisa macaadka waan akriyay ibnu cuthaymiin kaamilan waan akriyay buu isa macaad uma waa ibnu cuthaymiine wuxuu qoray qodobo almuntaqa waxbuu ka doortay marka kitaabka ya dhammaan kitaabku wada iclaamulmuwaqiciin kana waan akriyay buu isagana mukhtaarada kusoo saaray kitaabkii iclaamulmuwaqiciin ka usul fiqiga u badan marka calaa kulli xaal baabka siirada waxaa la helayaa kutub fara badan oo culimmadu qoreen oo dee saxiixa la eg oo asaxiix min asiira yaa la heli xagga luqadda carabida dee kutubtii naxwaha waynu sheegnay laba fanaa muhiima naxwuhu waa muhiim sarfiguna waa muhiim weliba ardayga waxaa laga doonaya luqadda carabida inuu fahmo arday luqadii naxwana aan garanayn sarfina aan garanayn hal kitaab ma dhigi karo culamada qaar baa yidhi waa xaaraan inuu kitaab dhigo muxuu dhigaya isaga luqadda carabida ma garanaya xagga luqadda carabida walaalaya waa muhiim maadaama ardayguba shareecadaba doonaya inuu wax ka dhigto uu dee shareecadiba yidhi aqoon baan u yeelanayaa naxwe iyo sarfi waa inaad dhigato haddaad tiraa way igu adeegiyaan ma dhiganayo waxba ha xiq kitaabna ma qori karo xataa kitaab ma dhigi karo buluqmaraamku ma dhigi karo qofaan naxweba garanay siduu dhigi kara diinteena isagoon naxwoma dhiganba xataa dee nusuusta ku ciyaaraya xataa faacilka iyo mafcuul bihiga ayuu maaragtay madaxa isku suraya ayuu madaxa isu gelinaya ma banaana inuu wax hadda dee shareecadu siduu u ijtihaadi karaa qof aan dee luqadii carabida ma dhigan marka taana culummadu aad bay u baraarujinaya qofka shareecada doonaya inuu aqoon u yeesho naxwaha iyo sarfiga iyo dee lisaan alcarab luqadda carabida inuu aqoon u leeyahy luqadda carabida labadaasaana aada u muhiimadee balaaqaduna waa muhiim annaxw iyo sarfiga iyo balaaqada waxyaabaha kale waa iska cilmu ladab aladab alcarabi waxyaabaha kale maaragtay caruudka qawa waxyaabahaas waa iska dheeraad laakiin waxaa muhiima naxwaha iyo sarfiga waayo naxwaha iyo sarfiga macnihiiba ku xidhan xataa macnihii ayaa xataa kaaga xidhan marka halkaa ardaygu walaalayaal ilaahay haydin barakee baaraka allah fiikum intaynu ku dadaali karno naxwaha iyo sarfiga inu ku dadaali inaad barato naxwaha iyo sarfiga ardayga dee shareecada dalbaya daalibu shareeca hadduu shareecaba dalbayaba naxwaha iyo sarfigu waa muhiim haddii kale naftaada waxba ha daalin culamadu waxay dhahan waxba ha xiqi bay dhahan halkaana xagga maaragtay kutubta macaajibta luqadda carabida alqaamuus almuxiid waa muhiim kitaabka la dhaha qaamuus almuxiid waa muhiim ardaygu hadday u yarta waa inuu kitaabka haysta alqaamuus almuxiid fayrus aabaad hindi buu ahaa luqadiina de uu fahmay fa kaana xujatan fi luqa alcarabiya marka kitaabka qaamuus lmuxiid waa inuu jeebada kugu jiraba ya jeebadaada waa inuu qaamuus lmuxiid u ama dee mukhtaar saxaax haddee u yartay labadaba inaad haysato ama qaamuus lmuxiid ama mukhtaar waayo dee luqadii carabida mufradaadka kelimaadka macaanida kelimaadka kelmadda waxaa loola jeeda isbedelkeeda waa muhiim kitaab alqaamuus almuxiid weliba qaamuuska culamadeenu way dardaarmeen culamadii dee inaga horreysay cilman ina mashaayikhdeen alqaamuus almuxiid ayay dee maadaama macaajimtii luqadda carabida ay tahay alqaamuus almuxiid bay carab ku jirta inkastoo inkastoo meelaha qaar taawiil ku jiro kitaab baa laga qoray akhtacda qaamuus almuxiid xaggaan wada yara socon weliba ardaygu marku dee wax ka qoranayo meelaha qaar buu caad u taawiilinaya subxaana allah kutubtan luqadda carabida ahee qaamuuska lisaan alcarabka ibn mandur alafriqi almisri asmaada iyo sifaadka wada ta'wiilinaya meel baa laga haysta halkaa hadee waxaad moodaaba caqiidat alashaacira ayaa u dhuumatay halkaan marka halkaa waad la soconaysa ardayga weliba dee m- qofka dee ardayga salafiga ah inuu halkaan iska ilaaliyo waayo ta'wiil ba ku jira kitaabka lisaanulcarabkana ta'wiil ba ku jira qaamuusulmuxiidkana ta'wiil ba ku jira mukhtaar sixaaxa isagu waxaad moodaa inuu iskaba khaaliba yahay waxba maasha allah mukhtaar sixa u fiican yahay meel meel bay tacliiq yaroon badnayn oo dhowr kelmadood baabay maaragtay mulaaxadaad la saaray laakiin waxaa muhiima inaad la socoto qaamuusul muxiidkana akhtaab u leeyahay weliba xagga ta'wiilka asmaada iyo sifaadka ee lisaan alcarabkana waaba laga qoray isagana waa la mid sida qaamuuska ayaa ta'wiilkiisa waxaa ka mid a waxyaabaha cajiibka ah kelmaddii istawaa cala alcarshi ayay ku fasirayaan istawlaa uu qabsaday carshiga waxyaabaha dee qariibka ahee la yaabka uu qofku qanacaya xataa qofka dee alcaqiilan waa istiya dhigtay uu garanaya istawa istawla inaani kumaba imanba halkaana waad la soconaysaa meelaha ahdaada caqadiga ah ee kutubta ee ku jirta waxaa kaloo ka mid ah ee manhajiyada talaqi lcilmi cani lmashaayikh cilmiga in mashaayikh laga qaato bimacnaa qofka ardayga ah inuu cilmiga mashaa'ikh ka qaataa waa muhiim waayo ardaygu inaanu suxufta iyo kutubta inaanu odhan waxbaan iska akhrisanaya hadduu ardaygu wuxuun iska akhristo ama kutubtaba iska dhex gala odhan wuxuun baan akhristaa oo xalqadba ma fadhiisto sheekhna waxba kama qaato intuu islaaxinayo iyo intuu fasaadinayo intuu xumaynayaa badan bay yidhaah wax badan buu indhaha ka riday illa waa ninkaa iska kaba qartajaxde waa adoo dee waddo qartajaxahaya oo dee kolba maxaad ku gelaysaa wadda dhuxuleedad marka daba gelaysaa soo ma dee wuu lumaya qofka qartajaxaya uu kolba meel buu dee xataa gelaya laakiin dariiqa sariixa ah inuu sheekhtaas xooga qaato waa ceeb ma aha inaad hoos fadhiisato culummada tiraado kitaabkaasaa kaa dhiganay sheekh matnigaasaan kaa qaadanay waxba ha kaqatilin caddaa Waxa- ceeb ma hadda inaad fadhiisato waxaa sharafa inaad tiraado kitaabkaa sheekhaasaan ka dhigtay maasha allah taariikhda iyo siiraday ku gelaysa inaad tiraado kitaabka hebel baa imari arbaciinka waxaan ka dhigtay sheekh hebel calayhi raxmatullah hebel hebel sheekh sheekhii hebel hebel ee soomaaliga ahaa ee halkaa deganaaba kitaabka ka qaatay ee halkaa een u dhashay Ka- ee, kitaabka wadaad halkaa herir joogaan ka qaatay wadaad yeman jooga baa kitaabkaa i mariyey ee ajrumiyaha sharaf bay kuu tahay inaad cilmiga mashaayikh waana sida asalka ku daro cilmiga waxa u asala ardaygu inuu sheekh ka qaato xurmata sheekh waxaa kaloo ka mid a aadaabta laga rabo sheekha aadaabtiisa waa inaad ilaaliso xurmada sheekh waayo sheekh wuu gafi karaa waa sida basharku dee u gafaya marka xataa eh, cuyuubta sheekha sheegsheeg ha ha odhanin nin fannigaanaba sheekha kaga fiican waan eego a waan is eego a niga halkaa waxaa ma- marka ardaygii walciyaadu billah kibir baa gelaya xataa ardayga walciyaadu billah alkhuyalaa haase odhanin nin halkaa anaaba dee acuudu billah shaydaankiiba qofkii xataa maaragtay ku- xataa wuxuu ku dhiiranaya inuu sheekha wax ka sheego waa ceeb weeyaan weligaa xurmada shaqaylaan maadaama aad wuxuun ka faa'iidaysatay haddii dee masalo daliil hadduu khilaafo wadu sheegi karta waxaan kartaa axaadiiskaa ka warran masaladaada ka warran hadduu dee adaba su-aal su-aasha iyo aadaabteeda si fiican hataa dad sheekha su-aal u weydiiso de waa sax sheekha su-aal waa la weydiin kara sheekha ceeb maaha dadka ku tira sheekh su-aasha ka warran sidee aadaabteeda iyo dariiqeediina mar dee laakiin mar kasta guud ahaan xurmata sheekh ya sheekha iyo xurmadiisa waa ina ilaaliso kutubta kutubta xurmadooda ilaali lakin waxan waa kitaab kitaabka ilaali qaar baa kitaabka culimmadu waxay yidhaahdeen in kitaabka aad barkata waa xaaraan sidaad kitaab dhawlaysa sida aad u barkanaysa lama ogola inaad xataa wax diido waa xaaraan bay yidhahdeen inaad kitaabka maaragta dhabarkaad saarto kitaabkan ama riyaad saalixiin ama cubdatan xaqaar kitaabku xurmatlkitaab kitaabka dee dhulkaa dhigin bay ku dhahay ilaali kitaabka waa xadiiskii rasuulka waa naxwihii waa luqadii carabidii waa shareecadii waa culumtii shareecadii dee diintii ilahi lagu baranayay marka waxaa lagaa doonaya kitaabka xurmatlkitaabna waa muhiim ikhtiyaaru sheekh ardaygu waa inuu sheekh doorto maana sida saxdaade ardaygu waa inuu yeesho sheekhu ku xidhay inuu yidhaa su-aashaa sheekh ka warran sheekh kitaabkaa miyaan dhigtaa sheekh masaladaa bal iiga warran ardaygu meel marjicu u noqdo waa inuu leeyihi waana dee haddii ardaygu aanu meelba haysanba waa inaad leedahay sheekh ku khaasaadeg ag waa shuyuukhdaadi iyo waa culimmadaadi laakiin adigu shaksiyan waa inaad leedahay meel marjicoo tidhaahdo anigu waxaan ku xidhana si gaar ahaan sheekh hebel sheekh kitaabkaa miyaan dhigtaa xataa way fiicantay inaad tashaawurka inaad laa khaaba man istashaara ma halaagsamo qofka sheekha la tashada inaad ku tiraa sheekh kitaabka waa la bilaabaya miyaan dhigtaa mise waa sheekh kitaabka miyaan bilaabaa mise may kaa ha bilaabina kaa bilow kaa hadhigana kaa dhigo xataa waxay kuu sheegayaan kitaabka munaasibka adiga kuwa sheekh ibnu cuthaymiin baa wuxuu yidhi sheekhayaga iyo sheekh cabdiraxmaan naasiri sicdi oo nagu yidhi kitaabka ha xafidina wuu adeegaya kaa kala xafida ila waa sheekhaa wuu kaa wen yahay mowta sheekh marka wuxuu ka odhanaya wax makuu sheegaa kaas wuu adeegyaye alla kaa xafidnay kaa xafid adu kutubtan xanaabilada ee daliilu daalibka iyo saad mustaqnaca qoladan xanaabilada ah markaa wuxuu yidhi sheekhayaga nagu yidhi buu yidhi saadulmustaqnica ha xafidina ee daliiludaalibka ka jilicsana xafida waayo de waa sheekii ka weynaa marka xagga xifdi ahaan kaasaa jilicsan buu nagu yidhi kaa xafida kaana dhigta kana waan idin dhigaya marka xataa wuxuu macallinku ku siinayaa xaggii alkitaab almunaasib kitaabka ardayga munaasibka u ah sheekhaa ku siinaya sheekha ayaa kitaabka munaasibka kuwa ku siinaya xataa waqtiga munaasibka wuxuu ka odhanaya imika ha dhiganay waqtigaa munaasibka aad bay u fiicanta talow weliba mashaariicda ilaahay dee markaa hayna waafajiyo xagga waktigana ilaali ardaygu dee waktigu waa muhiim waktigaaga ilaali ama masalo qoro ama cashar qoro ama darsi dhigo waa muhiim mubtadicada iska ilaali qof mubtadica dee diinta ilaahay ama khuraafaad u saaxiiba ama qadariyada muctasilada jahmiyada qofku dee maadaama ama asmaad iyo sifaadka ilaahay buu diidan yahay iska ilaali dhegtaada ha siinin salafku aad bay uga digeen in qofku cilmiga ka qaato qof mubtadic fi diin illah akhbaarta salafkuna aad bay u fara badan tahay baaraka allahu fiikum jasaakum allah khayra wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu أيها الإخوة والأخوات وإلى أن نلتقي في محاضرات علمية أخرى قادمة تقبلوا تحيات إخوانكم في منهج أونلاين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته